waxaan maanta ku tagnay safar degmada xudur oo dabcan muddo dheer go-doonsaneed xaalad adagna runtii wajahayso degmadaas oo runtii shabaabku ay u diideen waddooyinkii loo soo maraayo oo dhan wix allaala wixii u mari lahaa muddo dheerna runtii dadkaas ay adkaysigaas ay ku jireen oo meel kasta ay ka godoonsan tahay dabcan arrimihii isbeddelka cimilada oo marna ay daadad runtii magaalada saameeyey ay ku dhaceen oo xilligii iniinada weliba khaasatan iyo hadda oo runtii ay magaaladu ay wajahayso kuleel iyo orax intaasoo u sii dheeriya waxaa ugu sii daran dad ka soo barakacay goobaha ay shabaabku haystaan oo dadkii magaalada oo markii horantood dhibaato weyn haysatay hadda haddana la il dararaay iyaguna ay ugu sii darsoomeen dadkaasi aada booqateen reer xudur dhibaatooyinka ugu badan oo xilligan ay wajahayaan ee nololeed maxaa ka mid ah walaal uu dhinac kastay dhibaato ka wajahayaan dabcan cunnayarihii wajahayaan waxay wajahayaan caafimaad daro waxay wajahayaan dhibaato weyn oo dadku deegaanku ay ku qabeen markii horeba inaysan heli karin wax allaala wixii dibadda u imaan karayey oo ay go-doon ka ahaayeen hadda ay ugu sii darsoontay in ay runtii ay cimilo xun oo marna abaar ah marna fatahaada ay ku timaaday ama daadad ay ku yimaadeen marka waxay wajahayaan wax kasta oo qof bini aadam oo nolosha ay wajahadeeda wajahayaan booqashadiina kasokow inaad u kuurgashaan xaaladooda maxaa dadkaas ilaa iyo hadda aada la qabateen ama aada gaarsiiseen annagoo kaashanayno maamulka koonfur galbeed waxaan u malaynayaa ilaa iyo twenty twenty twogii waxaan meesha un samayn jirna wax allaala wixii la qaban karo diyaarado ayaa wax lagu geeyaa maadaama ay dhulkii uu ka xiran yahay oo aan runtii raashimo iyo wixii la heli karo iyo daawo wixii markaasi suurtagala lagu gey jiray dabcan maanta ugu dambaysay ilaa iyo lix boqol iyo afartan iyo kow qoys oo raashin ah ayaan u geynay oon ka soo qaraybinay laakiin dee waxba u tari mayso magaalo ilaa iyo boqol iyo afartan kun oo qoys ay ku nooshahay soddon iyo lix kun oo qoys ama soddon iyo sagaal kun oo qoys ay nogula baxshan ay yihiin dad runtii kusoo iyagu barakaca kusoo noqday magaalada kusoo barakacay dabcan waa dareemi kartaa culeesa ka jiro xaggii caafimaadka ebera xaggii cunnada ebera oo runtii dhibaata ay ka taagan tahay marka runtii xaalad runtii aada iyo aada u adag oo runtii meelo badan iskaashi uga baahan ayaa ka jirto
waxaa sheegtay in dad badan oo barakacayaal ah oo deegaano kale kasoo barakacay ama deegaano ka tirsan gobolka bakool ay ku sugan yihiin xudur marka meelaha dadkaasi ay kasoo barakaceen ama dadka ugu badan ay kasoo barakaceen ee go-doonkana uu ka jiro intee ka mid ah walaalow horta dadku waxay kasoo barakacayaan meel kasta oo nimanka cadowga ay haystaan maxaa yeelay dadkii xoolihiina waa laga qaatay oo nimanka al-shabaaban ka wadaa xoolihiina waa laga qaatay oo waa laga dhacayaa oo wixii allaal wixii xoola haysan kareen waa laga qaadanaya iyagoo markao dhibaato haysatay beerihii qodan kari maayaan oo beerihii waa loo diiday inay qotaan laakiin hadda barakaca ugu badan wuxuu ka yimiday magaaladii waajid iyo rab dhuure magaalooyinkaas oo runtii magaalooyin dad population weyn oo ku noolaa oo nimankaanu ay muddo dheer runtii ay ku koraabsadeen dhibaatadii aad soo aragteen waa qiimayseen xaaladii marka tallaabada xigta ee hay-adda maareynta masiibooyinka iyo maamulka koonfur galbeed iyo guud ahaanba dowladda federaalka ee maxaa marka xiga kadib booqashada
booqashadayna waxaa nagu wehliyey hay-adaha u n-ka oo guud ahaan waxaan isla soconnay oo wafdiga aan hogaaminaya kamid ahaa hay-adda ocha iyo w f p i o m iyo unisef hay-adaha noocaasaa ka mid ahaa dabcan waxaan qiyaasaynaa annaga oo oo hay-addii maalinta mas-uuliyiinka ah oo kaashanayna hay-adaha internationalka oo u n-ka iyo guud ahaan runtii deeqbixiyaasha caalamka iyo dowladda goboleedka koonfur galbeed inaan wax allaala wixii aan ka qaban karna ka howlgeli doono dabcan guud ahaan dalka soomaaliya oo culeysyo badan ka jiraan mas-uuliyadda naga saaran tahay laakiin degmooyinka go-doonsan oo hadda degmadaas ay runtii dad badan ay ku nool yihiin waa degmooyinka noogu daran laakiin haddaan amniga la sugin culeyska uu sii uu sii cuslaanayaa maxaa yeelay meel kasta oo wax loo marsii lahaa nimanka al-shabaab ayaa ka helay magaalooyinkii oo haddii xataa hadda la helo ama raashin la helo ama dawo la helo in cirka la marsiiyo maahan meel kaloo la marsiiyo ma leh